Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa burburkii dowladii dhexe kadib waxa ay noqdeen kuwo inta badan dalka isaga hayamay iyaga oo qaarkood galay safarro halis badan oo badankood nafta ay ku waayeen. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Jubbaland Axmed Xuseen Baraki ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dalkooda aaminaan kana shaqeeyaan horumarka dalka. Wasiirka oo ka qayb galay munaasabada lagu soo bandhigayay buug loogu magac daray Barwaaqo laga baahan yahay oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada ay yihiin laf-dhabarta mustaqbalka loona baahan yahay in ay ka faa'iidaystaan horumarada kala duwan ee dalka ka jira iskana daayaan tahriibka iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee ay u marayaan sidii ay u gaari lahaayeen dalalka qurbaha wuxuuna sidoo kale ku dhiirigeliyey in ay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo waxbarasho ee gudaha dalka ka jira si gudaha dalkooda ay ugu dhisaan mustaqbalkooda isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi wuxuu xasuusinayaa soomaaliya inay weli rajadii nooshahay soomaaliya dadku inta badan quus bay ka joogaan tahriib baa jira shaqala-aan baa laga cadaadayaa dadku waxay aad noloshii ayaa dhib laga arkayaa cabdicasiis wuxuuna xasuusinayaa weli inay rajadii nooshahay dhallinyaradii ay weli arkayaan iftiinkii iyo aqoontii iyo inay dadka uga faa'iideyn karaan marka hambalyo ayaan leeyahay marka koowaad marka xigta marka labaad mawduucani waa mawduuc nin kasta oo damiir leh uu ama ku baraarugsanaa ama ay dhibaysa wey wasiirka hadda wuxuu ka sheekeynayay cabdiraxmaan deegaanka luglow ka sheekeynaya inaad aragteen iyan kale ma garanayo anigii asagaba in badan ayaan meelaha shaqo ka qaba qabanay dad tiro badan oo barakaca degan dad badan oo ajaanibaan geynaa waxa iigu dhibka badan aanan sharxi karin baa waxay tahay dadka ajaanibta ah markay meesha imaadaan bay waxay kuleeyihiin kaa soowadigii ma aha haa wadana sootiyi hadda aan kasoo tagnay ma aha haa dadkana way baahan yihiin macnaha adduunku isma isma waafaqayso waxaad arkaysaa israa'iil oo dhul saxara ah beero ka samaysanaysa sacuudiga oo dhul dhan dib u dhala rogayso oo beero ka samaynaysa annagana maanta dhulkanagii oo barwaaqo ah oo caramadow ah oo wax soo saar leh oo beerihii meeshaad hal xabo geleya ku rido uu booqu soo baxaya ayay dadkanagi ka baahan yihiin marka waa waa topic sax ah wuu asiibay waxyaalaha kale ee dhulkanaga ku jiro ee aan la soo bixi laanahayna warkeeda iska badaaba maalmahan waxaa la sheegsheegayay shidaal baa la helay iyo boqolkiiba sagaashan bay dad kala qaateen oo annaga shan baan helnay iyo bal at least horta shidaalkaaba la helaba ruuxun baa ka faa'iidi doonee bal horta shidaalkani maalintaan dhashay ilaa hadda waa la sheegayey inaad intii la explore gareeyo lasoo saaro iyadoo laftirkeedaaba faa'iidaa wixii numberis ah dib baa looga wada hadli doonaa aniga marka toobicani toobic gooni ii saameeya waaye dadka soomaaliya ka tegey ee wadamada qurbaha tegay aan ahaa waxaan soo arkay dhulku ay dadka beertaan baan soo arkay markaan dalkaygii hooyo kusoo noqdayna dhul wax soo saar leh oo dhul beereeda oo haddana wax tabcaraya aanan lahayn oo geley laga keenay wadamo fogfog ay dadkanagi leen ugu jiraan